maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa mar hore arrintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama waddadan ay tahay waddo aad loo isticmaalo in waddadan ay hagaagto o ay si fiican u fiicnaato sidoo kalena isgoyskan saddex alaa ka warhayseen waxaan u bixinnay magac magacaas oo ah afar iyo tobanka oktoobar oo loo bixiyey isgoyskaas oo insha allahu tacala micnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaa waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummadda soomaaliyeed wada midaysa kulligeed gaar ahaan dhallinyarada dhammaantood midaysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummadda soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ee xanuunna ka soo gaartay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo isu soo baxay dhammaantood shalay oo shalay subax siday u soo baxeen ilaa ay xalay afar saac habeennimo shan saac habeennimo socday si nabadle ku socday ka dhiidhinaya oo yidhaahday intaan